faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa reediyo cadaado waxa aad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon warka duhur ee maanta qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida warar kala duwan oo kasoo baxaya kooxo hubaysan oo guriga kala baxay mid ka mid ah nabadoonada magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose warar dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal culus oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada amisom ku leeyihiin deegaanka hunsigow ee gobolka jubbada hoose warar kala duwan oo kasoo baxaya kufsi loo geystay gabdho ku safreeyay degmada warsheeq ee gobolka shabeellada dhexe maamulka puntland oo sheegay inay qabteen xubno ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab kadib howlgal ay sameeyeen dowladda indiya oo maanta joojisay shaqadii safaaradda soomaaliya ee dalka indiya kadib cabsi xoogan laga qabo cudurka coronavirus dowladda federaalk soomaaliya oo kasoo horjeesatay inay qayb ka ahayd shir lagu saxiixay heshiis dalka masar garab loogu siinaya sidii etoobiya uga adkaan lahayd webiga nayl ciidamada kumaandoosta soomaaliya oo howlgallo ka sameeyay gobolka jubbada hoose ka burburiyay xarumo ay ururka al-shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid a maamulka jubbaland intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roona warka duhur ee maanta iminkasa
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku astaysan tahay laatay saddexda bisha saddexaad sannada laba kun iyo labaatan iminkana kusoo dhowaada warkii oo dhan warar kala duwan ayaa kasoo baxaya kooxo hubaysan oo guriga kala baxay mid ka mid a nabadoonada magaalada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose dhinaca kale faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal xoogan oo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amison ay ka wadaan qeybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose cumar abuukar xaaji aadan ayaa warkan faahfaahinaya dadka ka imaanaya degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in habeennimadii xalay dad way hubaysan gurigiisa ay kala baxeen nabadoon caanka ahaa degmadaasi walaweyn nabadoonka ayaa waxaa lagu magacaabaa nabadoon ibraahim maxamed rooble isagoona ka mid ah nabadoonada ugu caansan degmadaasi walaweyn qaar ka mid a ehelada nabadoonka ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe dadway hubaysan guriga ay kala baxeen nabadoon ibraahim islamarkaana ilaayo haatan aanan wax war ah ka haynin halka ay la aadeen waxaana ay xuseen qaar ka mid a ehelada nabadoonka in ay la xiriireen maamulka degmada walaweyn islamarkaana ay ku wargeliyeen in ay baadagoobayaan halka haatan uu ku xiran yahay nabadoonka islamarkaana ay la aadeen dableyda hubaysan islamarkaana ay dhaceen gurigiisa dhacdadan ayaa noqonaysa tii afraad oo ka dhacda degmada walaweyn waxaana horay degmadaasi ay kaga dhaceen dhacdooyin islamarkaana ay la kulmayaan ama ay la kulmeen nabadoonada ku dhaq maqan degmadaasi walaweyn waxaana gudaha degmadaasi horey ay kaga dhaceen dilal qorshaysan oo loo geystay nabadoonada ku dhaqan degmada walaweyn waxaana arrintan walaac xoogan ay ka muujiyeen nabadoonada ku dhaqan degmadaasi walaweyn dhinaca kale ciidanka dowladda soomaaliya ayaa waxay dhaqdhaqaaqyo militari weli ay ka wadaan deegaano badan oo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya deegaano iyo tuulooyin ku dhow degmada qoryooley ayaa waxa ay ku soo warramayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay uruqaansadeen waxaana wararka qaar oo aan helayno ay sheegayaan in dagaalyahanada xarakada al-shabaab ay ka baxeen deegaanada qaar dadka deegaanka ayaa sheegaya in meelaha qaar ay haadanayaan islamarkaana ay isaga baxeen dagaalyahanada xarakada al-shabaab ciidanka dowladda iyo kuwa amisomna ay ku dhow yihiin saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo ku sugan gobolka ayaa sheegay in howlgaladan ay ka wadaan deegaanada gobolka ay yihiin kuwa ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada shabaab oo weli ku harsan meelaha qaar oo isla gobolka ka mid ah cumar xawka hajaadan radio cadaado shabeellaha hoose warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada amisom ku leeyihiin deegaanka hunsugo ee gobolka jubbada hoose warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hasingo ee gobolka jubbada hoose weerarka kadib ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegeen in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo socday in ka badan saacad kaas oo u dhexeeyay ciidamada kenya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee saldhiggaasi weeraray dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in uu jiro khasaare labada dhinac dagaalka ka soo gaaray ha yeeshee aysan caddayn karin maadaama xilliga dagaalka uu dhacay ay ahayd habiin al-shabaab oo ka hadlay dagaalkaasi waxa ay sheegeen in weerar xoogan ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada kenya ee hasingo ha yeeshee aysan bixin faahfaahin intaasi dheer wararka aynu maanta ka helayno deegaanka hasingo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay deegaankaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyaga oo baadi goobayo xubnaha ka tirsan al-shabaab ee weerarkaasi ku soo qaaday warar kala duwan oo ayaa ka soo baxaya kufsi loo geysta gabdho ka safriyay degmada warshiq ee gobolka shabeellada dhexe ismaaciil cali cabdulaahi ayaa warkaan faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay ku soo waramayaan in xalay gudaha degmadaasi lagu kufsaday gabar la socotay gaari safar ahaa dad goobjoogayaal ah oo ku sugan degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku soo waramaya in laba askari oo ciidan ah ay gabadha ka dejiyeen gaari safar oo marayay halka loo yaqaano burka sifacad islamarkaana ay gabadha kula dhaqaaqeen fal kufsi ah sidoo kale gabadha la kufsaday ayaa waxaa loo soo qaaday xarun caafimaad ah oo ku taalla magaalada caasimadda muqdisho oo haatan lagu dabiibayo xaaladeeda caafimaad wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada warshiiqa ay gacanta ku dhigeen laba ruux ee kufsiga u geystay waa labada ruux ee kufsiga u geystay gabadha waxaana raggaas la geeyey deegaanka ceelmacaan ee hoos tagta degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada warshiiq oo ay uga hadlayaan dhacdadaas ee xalay ka dhacday gudaha degmadaasi iyadoona ay xusid mudan tahay in bilo ka hor deegaanka ceelmacaan lagu kufsaday gabar la socotay gaari safar ahaa ismaaciil cali cabdulaahi ismaaciil i c c raadiyo cadaado magaalada caasimadda muqdisho
maamulka puntland ayaa sheegay in ay qabteen xubno ka tirsan ururada daacish iyo al-shabaab kadib howlgal ay sameeyeen filson muuse yuusuf ayaa qodobkan faahfaahinaysa ciidamada dowlad goboleedka puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalkan oo la sheegay inuu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo howlgalkan ayaa waxaa si gaar ah u fuliyay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano b s f waxaana warka kasoo baxaya lagu sheegay in howlgalkan lagu soo qabqabtay xubno lagu tuhmay inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo daacish iyo agab ay wateen ciidamada amniga puntland ee b s f ta oo muddooyinkii dambe ka waday gudaha magaalada boosaaso howlgallo weli ka socda ayaa lagu adkeynayaa amniga magaalada boosaaso xalay labiiyo labaatankii maaj ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay shaqhsiyaad lagu tuhmaya inay ka tirsan yihiin al-shabaab iyo daacish iyo agabkii ay wateen lana doonaya in loo gudbiyo kooxaha ku hubaysan buuraha galmudug iyo cali miskaad ayaa lagu yiri warkan ciidamada kasoo baxay b s f ta maalmo ka hor ayaa sidaan oo kale laamaha amniga ee maamulka puntland waxay shaaciyeen inay howlgal kusoo qabqabteen xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish ee ka dagaalama dhulka buuraleyda ee gobolka bari ilaa iyo haatan wax wara kama soo bixin maamulka puntland ee ku aadan howlgalkan ee inta badan ay ka sameynayeen magaaladaasi dowladda hindiya ayaa maanta joojisay saqadii safaaradda soomaaliya ee dalka indiya kadib cabsi xoogan oo laga qabo cudurka covid nneteen war ka soo baxaya safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalka hindiya ayaa la sheegay in la hakiyay adeegyadii ay qaban jirtay safaaradda laga bilaabo maanta oo ah isniin safaaradda soomaaliya ee dalka hindiya kadib markii amaro ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hindiya kuwaas oo ku aadan xakamaynta xanuunka inta badan dunida ku baahay ee coronavirus safaaradda ayaa sheegtay in hogaamin safaaradda ayaa sheegtay inuu u hogaamsami doonto amarada dowladda aan martida u nahay ee hindiya si looga hortago xakamaynta caabuqa islamarkaana ay dadka soomaaliyeed la wadaagi doonto wixii soo kordhaa muddada ay safaaraddu xiran tahay iyadoo la taliyaha labaad ee safaaradda soomaaliyeed ee dalkaasi hindiya saalim cabdulaahi cilmi oo guddoomiye ka ah guddiga sida dhow ula socon doona haddii ay muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku timaado arrin deg deg ah kana jawaabi doono cabashooyinkooda waxa ayna safaaraddu sheegtay in ay si dhow ula socon doonto xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed dhanka kale soomaalida ku dhaqan dalka hindiya iyo kuwa u yimaada caafimaadka ganacsiga iyo waxbarashada ayaa waxa ay saameynaysaa xarunka coronavirus oo kiisas badan oo ka mid ah ay ka jiraan dalka hindiya guud ahaanna ma jiraan goobaha waxbarashada ardayda aada ganacsatada joogta dalka haddana dalka kama bixi karaan sidoo kale dadka soomaaliyeed ee haysta fiisooyinka dalkugalka hindiya haddana ma soo geli karaan dalka qaarkood waxa ay ka xiran yihiin dalka kenya oo ah halka ay dadka ugu badan ay ka qaataan fiisaha sidoo kale dadka degan magaalooyinka kala duwan ee dalka hindiya waxa ay qaarkood sameeyeen ducooyin iyo allabari oo rabbi ay kaga baryayaan xanuunka safmarka ah ee ay kaga nabadgelayaan iyadoo dhanka dhaqdhaqaaqa waxa ay kala siman yihiin shacabka hindiya waxayna qaarkood u sheegeen warbaahinta in ay guryahooda ku nagaan doonaan inta ay ka arkayaan isbedel kale maadaama dalka uu galay xaalad deg deg ah ciidamada kumaandoosta soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay gobolka jubbada hoose ku burburiyay xarumo ay ururka al-shabaab ku lahaayeen qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal iyo duqeymo isbarbar socda oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada huwanta ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka jubbada heese oo koonfurta dalka soomaaliya howlgallada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa si wadajir ah u fuliyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab iyo diyaaradaha maraykanka iyadoo lala beegsada saldhigyo dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolkaasi taliyaha ururka shanaad ee ciidamada danab xasan maxamed aadan ciraaqi oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay weeraradaasi waxa uuna sheegay in ay ka burburiyeen ilaa saddex saldhig oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab xasan ciraaqi oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in saldhigga koowaad ee cagta la mariyey uu ku yaalay tuulada buulo xaaji halka labada kale ee al-shabaab ku lahaayeen tuulada lagta caanoole oo ka tirsan gobolka jubbada hoose sidoo kale taliyaha ayaa intaasi ku daray in gebi ahaanba lala wareegay saldhigyadaasi islamarkaana ay haatan ka wadaan baaritaano dheeraad ah runtii taarbatku waxay ahayd muxuu ahaa la tacaanoole oo inta badan maaragtay ay ku dhiimanayeen muxaaminin ajaanib ah oo waxaweyaan argagixisada ka mid a qaybo kale oo muxuu ahaa ay hogaamiyeyaasha argagixisada oo soomaalida ah marka lagtaa caanoole oo runtii waxa weeyaan muxuu ahaa ribood fara badan aanu ka helaynay bay ahayd marka lagtaa caanoole lag weyn oo maaragtay waxa weeyaan inta badan ay ku dhuuntaan argagixisada markay muxuua soo jabaan oo kale goob ay ku dhuumanayeen bay ahayd runtii waxa weeyaan saddex saldhig oo waaweyn oo halkaasoo inta badan waxa weeyaan lagta dhexeeda abuuna qorshuhu ahaa waxaan is leenahay muxuu ahaa guud ahaan maaragtay ciidanka danab iyo ciidamada caalamiga ee ummadda soomaaliyeed caawinaya iyo waxa weeyaan ciidamada amisom oo iskarabsanaya muxuu ahay qorshahaas muxuu ahay si wanaagsan maaragtay u fuliyey runtii labadaas saldhigood ee maaragtay midna uu ku yaallo muxuu ahaa magaalada buula xaaji labana ay ku taallo muxuu ahaa lagta mxcaanoole dhexdeeda runtii waxaan is leenahay ee ciidanka danab saddexda saldhigood ee muxuu taargatka ahaa guud ahaan maalinkii shalay ahaa si fiican bay u qabsadeen waxaanan isleenahay runtii muxuu waxaa ka soo baxay muxuu ahay wax midho dhala oo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer jubbaland ay u aayi doonaan runtii ciidamadu muxuu ahaa hawadana way ka- muxuu ahaa kala socdeen ee dhulkana waa lagala socday waxa weeyaan baabuur ay ku kala firxadeen oo magaalada buulaxaaji ka baxay lagta markii muxuu ahaa ilaa shan kilomitir ay xaggasha uga carareen baa waxaa weeyaan duqaynaa lagu sameeyey waaweyn oo xagga hawada laba baabuur baa halkaa ku gubtay midna waxa weeyaan baabuurta yareerka oo sagsiidka loo yaqaano midna baabuurtan kale ee sugsuukida loo yaqaano oo inta badan ay adeegsadeen cadowgu ee runtii waxa weeyaan labadaa gaari muxuu ahaa waxaa ku dhacay duqaynihii faraha badnaa ee nimanka lagu bartilmaameedsanayay kadib waxaan ka war helay baabuurta inay muxuu ahaa niman saraakiil ahoo muxuu ahaa cadowga ka midihii ay saaraayeen oo runtii waxa weeyaan ciidamada ka cararayey kadibna waxaan ka warhaynaa in ma garanaysa ay labadaa baabuurba muxuu ahaa ay halkaa ku burbureen ee duqaymuhu way fara badnaayeen saldhigyo ayadana muxuu ahaa lagta in badan ka fog oo runtii aan isleenahay ilaa waxa weeyaan degmada jooray ku dhow yihiin ugu dambeyntii waxa uu sheegay in howlgalkan iyo duqayntan isbarbar socda lagu burburiyey laba gaari oo kale ah taayata sugsed iyo sukuug oo uu tilmaamay in ay la socdeen saraakiil sarsare oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay ku jireen kuwo ajaanib ah weli ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka al-shabaab oo la xiriira howlgalkaasi ciidamada huwanta ayaa maalmihii ugu dambeeyey xoojiyey dhaqdhaqaaqyada militari ee ay ka wadaan gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland guud ahaanba intaas ayaynu jecelnahay dhegaystayaal in aynu kusoo afmeerno warkii duhur aad kala socoteen raadiyo cadaado warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed xasan khasaar waa dhankii farsamada filsamiiso yuusuf halkaana waxaan kala socodsiinaa anigoo anise cali xuseen anise wadane warkaan warka xiga duhur wanaagsan